mulo qasara fiihi baacuhu fi lcilm marka dee aqoontiisii ayaa halkaa hoos u yar dhacday oo khaasatan wuxuna haddaanu dee cilmo waxyaalahan ku ahayn khaasatan cilmigii fiqi iyo usuul iyo cilmigii xadiid iyo lugadii iyo yarkaa qimaabu kuba ahaaye waa laga yaabaa inuu dee kolkol kalaamkiisu anuu mustawihii la doonaya gaadino macnuu umuuro ayaa laga hadal dee ama si ka fiican ayaaba loo jamcin kari lahaa laysuu geyn kari lahaa loo ta'awilin kari lahaayo markaa isagii aanu halkii sii la doonayo kollay aanu marin waaba kuwanoo waa insaaf culimadii iyo ictidaar wadalika taasna waxa weeye sababta ay umuurahaasi u dhaceen kitaabkiisana waa bixasabi maa cindahu min alcilm waa dee marka la eego agtiisa wixii kuba sugnaa oo cilmi iyo aqoon ahaa taas bay ahayd oo ashyaayo aanu fiicnayn ayaa jiray oo uu laba yimi wax dee laga roonaan lahaa laga mudnaan lahaa uu laba yimi oo taasna ayaa cilmigiisoo kaba gaatay see bar kaleba kaba cabiraan sheekuna imika u ishaarayaan dee kale kitaab weynna waxaa leh oo isagu bal markaa mushkil ulaathaar buxaawi baa leh kale mushkil aahaarkiisaasna waa kitaab aad weyn waana madbacaysan yahay maanta waanay dee lasku ikhtisaariyo kol waa la ikhtisaariyo ikhtisaarkiisa naftiisa baaji baa ikhtisaariyey haddana ikhtisaarkaas baa l mukhtasarkaas baa lasii ikhtisaariyey kitaab isna dee macruuf oo mashhuur oo almuctasar min almukhtasar la yidhaha laba mujalada waa ikhtisaar mukhtasarkii saddexaad ama kii hore maaha kii labaad baan ujeeda ayaa labada mujalad ku madbacaysan kabaajinu madbacaysan war maayo isaga marka wuxuu watacaarudu haddaba tacaarudka bayna alxadiieyni labada xadiis dhexdooda dhacaya qad yakuunu inuu noqdo al arkaa baxaysu meeloo laa yumkinu aanu suurtagel ahayn aljamcu jamcin baynahumaa labadooda la jamciyo oo labadii xadiis biwejin weji min alawjuh la jamciyo laysu geeya oo macnaa tacaarud dhanbaa ka dhaxeeyo haddii midkood aan qaadanno oon ku camal falno kii kale waan kala tegaynaa marka in la jamciyaa suurtagal maaha iyada markaa taasi dariiqe waa markii taasi suurto geli weydo waa labada xaalo ee dambe ayaa mid ahaan laba imana waaba sida ka naasik walmansuuq sida naasik iyo mansuuqi oo kale fayusaalu markaa kol haddii aan la jamcin karahayn waxaa loo kacayaa ila naasiki xagga naasika ayaa marka dee haddii taariikhaan la helo wey oo la sugo inay kala horeeyeen kii naasika xaggii baa loo kico lagu camal fali buu leeyahay wayutrak waa laga tegaya almansuuq mansuuqiina waa laga tegay waqad yakuunu inuu muqdaa la arkaa tacaarudkaasi baxaysu meeloo yumkinu uu suurto gelayo aljamcu jamcin la jamciyo walaakin haddana dee jamcintaasi a suurto geshee laa yataru uma muuqanayo jamcigaasi libacdi lmujtahidiina raggii mujtahidiinta barkood ayaa wejkaa laguma jamcin karayo labada xadiis marka ay u suurto gelaysa inuu nagu wada camal falla ayaanu isagii u muuqanahayn markaasaa fa yatawaqafu waa ka joogsanayaa xataa yatara lahu ilaa uu muuqdo oo macnaa inuu midkood ku camalfaluu kala joogsanaya ilaa uu muuqdo isu tarjiixa wejkii macnaa tarjiix keenaye mid ahaan lagu raajax yeeli karidhaa binooci nooc lagu raajax yeeli kara naqsam naqsaamta tarjiixa aad u badan kaba mida si ama wej looguba raajax yeeli karidhaa ilaa uga muuqdo ayuu kala joogsanaya aw amase yahtimu u weerarayaabo ujeedadu dee markii labadii wejkii u muuqan waayey ayaa uu mid ahaan isagoo wej markaa aan kala raajax yeelin ayuu iska weerarayaayo oo ama iskaga dhacayaayo fa yufti wuxuu ku fatwoon biwaaxidin minhumaa mid labadoodii kaba mid ah oo uu isagii doortay aw yufti amase wuxuu ku fatwoonayaa haddii marka labadoodii uu kala raajax yeeli kari waayo bihaada kan fii waqtin xadiidkan mar wbihada kana fii waqtin waqti kale ayuu mid si uu labadiiba ugu wada camal falo kamaa yufaalu axmedu fi riwaayaati can asaxaaba siduu axmed sameeyo riwaayaadka asxaabta lagaba wariyo mawquufaadkii aqwaashooda oo laarka kana qowlkiisa kale inuu ka camal falo kan kalena qowlkiisa mar kale uu kuga camal falo waa aqwaasha axaadiisa maaha bal adigu kolley intan wuxuu idin leeya walaanu tartiibtii dee ay aada u soo dhigan jireen aanu sheeko ama cibaaradiisa aanay aada ugaga sii muuqan tacaarudkii buu inoogu sheegaya sida lagu suulinayo ama duruqda lagu xalinayo tacaarudkaas kullay tacaarud tacaarudkan maa bayna aladilana waa masalo dee qeybta ugu badan xakabaha buwa dee nimanka usuuliyiinta ahoo waayo dee imaka muxadisiinta waxa hawshooda u weyne ay tahay bal sunnaha naqdinteedii in la sugo fal oo wixii sugnaa iyo wixii aan sugnayn la kala sooco duruqdii lagu sugi lahaa ama markay noqoto dee istimdaad iyo axkaam kala soo baxeed iyo waxyaalahaasi dee waa cinaayada weyn cidda u leh ee dee wadiifadoodii u khaas ay tahayna waa fuqahada iyo usuuliyiinta oo kale saa daraaddeed bay masaladan iyagu u dheereeyaan dee kutub u gaara oo aan wax kalaba kaba hadlinna waaba jirtaayo kuwan jamcinta aan ahayn be bal kuwaa tacaarudka si guud intay ugaba hadlaan haddana tarjicin markaa awjuhdan tarjiixa cinaayo weyn uloo kollay kutubtaa laguma tiriyo qayb usuulka ay suulka inay raacsan yihiin waana kutubna way kaba mudbacaysan yihiin kuwaas horta waxba way ka mudbacaysan yihiin xaggan usuulkana kollay qayb muhimaa ayaa ma ayuu kaba mid tahay markaa adilada tacaarudkeeda iyo tarjiixa kollay qayb aada u muhiimay kaba mid tahay kolay duruqdoo koobanna san horeba u soo maray ee laba xadiisba haddii ay daahir ahaan iscaaridaan ama laba daliil waxa ugu horeeyay ee lagmarkaa lagu dhaqaaqaa waxa weeye saa uu inoo sheegay in laysu geeyo la jamciyo jamcinta kolkol dee waxay dhici karta in waqta uu jiro oo dee labadii daliil oo la wada qaataa midkood oo laga tago ka mudan inta ay suurtagal tahay ixmaalu daliileyna lagama tegayo oo naasikna lagama dhigayo mansuuq baabkii tarjiix xaggiina looma kacayo taas hadday suurto geli weydo markaas baa la eegayaa balkooda horreeyey iyadnao martabada labaad weli lama kala raajix yeelayo inay soo kala horreeyeen oo xagga wuruud ahaan oo hadday caddaato ixtimaal halkani kuma sugnaatee koodii horreeyey kaasi waa mansuuq kii kalena waa naasik taasna haddii la waayo taarikhaan waxa inoo sugaa ama dariiqdii kale nasnaskeeda lagu garanayay aynan hayn be shalay aynu wax kaba soo maray markaas baa waxay imanaysaa in la yidhaaho la eego kooda raajixa arrintana tashahi maaha saa adigu jeclaasat jeclaysato maaha iyo taase waa in wax bal meesha qariino la helo ama daliil kale oo mid ahaan horreysiinayo xoog yeelaya awjuudaa tarjiixuna aad bay uga badan tahay oo kale oo xaasimi kitaabkiisii uu shalay noo soo sheegay alictibaar fi naasikh waalmansuuq min alaathaar xaggiisa hore walow kitaabku naasikh ah laakiin dee waa waxna isku xidhane ilaa konton wej oo midmid uu soo dhigtay oo awjuhdii tarjiixa ayuu kuba sheegay konton wej ciraaqina kitaabkiisan uu culumuulxadiidka kaba hadlaya talyiid waryadaax isagoo kollay kuwaasna uu kontonka ama konton uu ishaaray ibnu salaax laakiin aanuu soo dhigan ayuu tatabucayo ilaa boqol iyo toban buu gaarsiiyey ah awjuhda la kala raajix yeeli karo adilasan oo kale isaga hortimi ilaa boqol iyo toban wej oo mid mid uu soo dhigtay yani amtilo saasi laba soconin been sawdimo kolley taas buu talkhiisiyey oo kitaabkiisan tadriiburaawi intaasba uu ku sugan yahay hab kaluu laba yimioo yadiibuu tasniifiyey oo uu toddoba wej u qaybiyo toddoba noocuu waaweynoo mid kastaba dee anwaac badani ama waxyaale ay kasii farcoomayso waa kitaabkiisan tadriibraawi ah talkhiis waxay u tahay waxaa ku sugan talyiid iyo ibaax kollay naylaamaaniga kitaabkeena kala soo qaadqaatana taasuyuudi ayuu bal matalan isa soo talkhiisiyay ama seedii uga soo naqliyayo aduu deetu weliba raaciyay nadmi uu nadmiyo isagu oo uu ku nadmiyo awjuuda tarjiixee toddobadee waaweyn ee ay furuucda badanna leh bal markaa waa wax fara badan de waana shay aada u muhiima kolley usuuliyiintuna aad bay meesha ee hadalka ugu bisila ay uga hadleen ay uga bisleeyeen masaladan taasi hadday dhici weydo ruuxii wej awjuuda tarjiixa ka mida aad ku kala raajix yeeli kari weydo markaas baa kaba qof imanaya ma hata saaqodsay barkood kaba cabiraan oo inay isla dhacaano dib aan loo qaadan ahayn tacaarudkana inta badan waa aragtideedna waxaad dhici karta dee nafs al amri inaan tacaarudkaas ma jirin waa adiga fahamkaaga iyo ijtihaadkii bay tahi tahay marka dee ruuxii mujtahidka hadday taasi u muuqan weyday waa tan uu sheegayoo uu ka joogsanayaa ilaa isaga ama cid kale ay u muuqato weji tarjeexo wax ninkan u muuqan waayey ayaa dhicin karta dee nin kale isagii ama uu jamcinba kara iskaba daa isagoo kala raajix yeeli kare ama dee uu kala raajix yeeli karaya bal taas bay noqonoo dariiqdu waa taas dee arrintan inoo sheegayna waa bacdigood si ay sameeyeen oo kana kol ku camalfal kana kol koba camalfal bal waa markay waxba u muuqan waayaan imaam axmedna waa tan aqwaasha saxaabada bataas inooga soo naqlinayo dee isaga ayaa imaka san soo naqliyanta uu inoo soo naqliya wax ka badan kamoo garanayo shaniga maxmed ee xagga riwaayaadkan waqad kaana alimaamu abu bakr ibnu khusaymata waxaa yaquul mid yidhaahaa laysa ma ahaanin sanna meesha ama meeshaan wajir hunaaka xadiisaani laba xadiis oo mutacaaridaani iscaaridaya min kulli wejhi ujeedadu dee laba wa xadiis oo aan la jamcin karin tacaarud juz-i waa jira jaanib ay iska caarideen laakiin tacaarud kulliya oo midkood haddii la qaato ka kale asal ahaan lagaba tegayo wejkas si kastaba ay isu caaridayaan anugu maba garanayuu leeyahay ma maba jiraan waman wajada ninka hela shay-an shay min dalika madkuurkaa kaa midoo waxyaalo saasa oo iscaarudsan oo la jamcin kara ama si kastaba isu caarudsan markaa isagu hayaa falyaatimih ila yimaado liallifa lahu baynahuma oo wuxuu leeyahay isawaada xaafid ahaa xufaadii waqtigiisii aqoon aad u sarraysana xadiidka u lahaa ama axaadiisa weliba jaanibka fiqiyaadkana dee iyaduna imam kuwa sii ahaa iyo axaadiisteeda iyo adiladeedaas ayuu leeyahay anigu maba garanayo taasoo dawa isaga khaasatan ruuxu markuu aqoon sare cilmigii xadiis u leeyahay aqoon sarena cilmigii fiqi u leeyahay iyo dee luqadii iyo taas inta badan waxyaalahani kama ishkaal galaano way adagta dee waa wejun buu u helaa ama uu waxa weeyaan ku jamcin karo ama uu ku kala raajax yeeli karo dadka aan heerkaa gaadhin baa kolley dee ishkaalaadka badan ay kuba imanayaan markaa taasu odhan jiray buu leeyahay xaddoosana bal amhilo qaar baa ku sugan eegta النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد وكي إساق الزيادية في متصل الأسانيد أسانيد الحدير السنيد لو كردية لو زيادية يدو سنة كمسكان متصل يروح عنده زائد وصادح علي تاجر شدي سوى يقول متصل لبي ما قوسين لا يتعلو كتاب كان أصول شيء أما مقدورات كيسي أما عبارة أيامي كوصل من المصطد ده كتاب كان مختصر ابن أبي كثير لفظي متصل واحد معرفة المزيد في الأسانيد مركا شاكر أحمد شاكر با كردية عبارة وحو كردية ما حويدا علم الحديث با وكس بيها علم الحديث ما يحلى الباتب طيب مركا علم الحديث با أيو كس بيها ساسو كردية وهو هذا المزيد في متصل الأسانيد أن يزيد إنه كردوي أو زياد يزيد زيادي راوي راوي في الإسناد إسناد كدحدي الساعة رجلا وسيادي لم يذكر آن شيء غيره غير كي آن شيء وهذا كاسيطاء وضعي كثيرا إن بدن في أحاديث متعددة أحاديث كرودي ودعا oo maxay xadiis baaba sanad leh sanadkiisii ayay cidi wadaagsatay ama dariiqii marka dadkii xadiidkan warinayey wej bay kuba wariyeen ninku waadii kaba mid ah xadiidkaa warinaysay sanadkoodii kuba wariyaada sanad kale lamabuu imane ayaa nin soo kordhiyey ani iyagu sheegin nin buu soo kordhiyo uu sheegay ani iyagu sheegin marka noocaas nooc noo dambeeya nooc almursal alkhafi ayaa jira waana laba nooc oo dee isku xidhan oo calaaqo aad iyo aad ugaagay kaba dhaxayso waaba laba noocona iskuba laysku buushiyo taas baa waxa weeye haddaba ziyaadada ah markay ziyaadadu raajax tahay ee ani markaa kan ziyaadadani ay dee noqoto inay ziyaadka ziyaadadu ay noqoto dee taraajaxadao dariiqa kale uu raajaxayahay ayaa waxaa lagu magacaabaya almasiid fii muttasil asaniid oo macnaa laakiin kolley bal nooca inoo dambeeyana waan arki doonaaye nooca inoo dambeeyay horta aada iyo aada isugu xidhayiin haddii ay raajax noqoto inay ziyaadadani qalad ahayd ama wahan ahaydna noocan bay noqotaa haddii ninkani ziyaadada ula yimita raajaxaba ay tahayba sanadka kale ama dariiqa kale ayaa nooca dambe noqonayo waa la wax laysku buushiyo oo kolba kii raajaxa ah ayuun baaba mooye ka kale ayaa magaca kala yeelanayo waa laba noocoo saa isuguba xidhan kalena aan arki doonaayo bal marka waxa weeyaan waa iyadoo xadiidkaa dariiqa lagu warinayey ee riwaadi ay wadaagsatay mid riwaada ka mid ahaa uu raawi sheego oo ziyaado ah oona kii kala sheegin kaas waa masiid fii muttasil asaniid laydhaah waqad sanafa waa alifayo alxaafidu alkhadiibu xaafidkii khadiib albaqdaadiyu fii dalika noocan ayaa wuxuu u alifay waa noocan imakaanu hayno kitaaban kitaab xaafilan jaamica oo kitaab jaamico weyn oo macnaa dee anwaacda amfilo badan uu ku soo arooriyey ama waxyaalihi asaaniida dhacay bal dee intii uu ka sheegi karayay oo kuba sheegay ayuu ku soo aroriyey walow kitaabka aldhici karta imaam muslimkiisa makhduudka ah saasa laga hay qaala ibnu salaax ibnu salaax wuxuu idhi wa fii bacdi maa kii barkii dakarahu uu sheegay nadaru nadar baa ku sugan oo waa maxay arrintani waa adigu masale aada u yar adag oo maha wax sahlan waxa weeyaan ruwaadii kolba imaka xadiidkan laba dariiqan keliya lahaayee raawi uu ziyaado sheegay kuwana aanay sheegin kol waxa raajix noqonayaba imaka ziyaadadan ayaa raajix noqonaysa waa ziyaado maxfuuday noqon marka dariiqii kale ayaaba la odhanaya waa mursal khafiya alqada qaadkeedna mursal dhinacan ziyaado la-aanta ayaa raajixa ziyaadadiibaa waham laguba tirinaya awqada qaarkeedna waxa dhacaysa raawigu labada siyoodba inuu ku wariyo isagoo markii hore xadiidka waasiba kuba maqlay ayuu doonayaa ama sanad aaliyaba doonaya ama ninkii dib ula kulmayaa cidi ay u dhaxayso ninkii kale ayuu kaba warinayaayo markaa dariiqana waa dariiq saxiixa dariiqana waa dariiq saxiixa marka xukunka la xukumayo ee laleeyahay waa ziyaada horta kanba ah ama kanba dee mursal khafiya ah ama labada dariiqba la wada sugaya waa waxa dee aan ruux kastana u suurtogelayn dee kollay qaraa-in iyo adilo in la urursado midkood raajax yeeshana oo badanna u baahan marka taasaa waxay dhacaysaa awjuhdan uu sheegay ama kuwan uu yidhi waa ziyaado ee uu kaba dhigay inay wahan ahayd awqaadda qaarkeed ay raajax tahay inay maxfuud tahayba oo ama labada dariiqba wada maxfuud yihiin oo markaa lagu xambaaraya markii hore inuu waasida ku maqlay markii dambana ruuxii dib ugaba maqlay walow inta badan kuwa arrinta ay ku baraarujiyaan amase dariiqan kaleba ee waxa weeyaan uu yahay muqadacba ama mursal khafiya oo bal markaa umuurahaas baa dhici karta nadarka uu sheegaya taasay ko tii uu lahaa waa ziyaada inaanay ziyaadaba ahayn wamasala uu misaaliyoy ibnu salaaxi hada nawca nawcan bima rawaahu bacduhum barkood waxay wariyeen can cabdillaahi bni mubaaraki can sufyaana can cabdillaahi bni yaziid ibni jaabir xadaanii busr bni cubaydillaahi samictu aba idriis أبا إدريس أبا إدريس يقول سمعت وافرة من الأسطع سمعت أبا مرثد من الق... قال سمعت أبا مرثد من الغنوي الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها فالحديث كاس بوية وكل مسلم يترمذي يوريه ترمذي لماذا وجبه سيارية زيادة الآن تبوك بوية تنبويان sanadka waataan aragno cabdillaahi mubaarak baa wari ayaa barkooda ay kaba wariyeen mooyaan gobol cabdillahi mubaarak baa sanadkii ku sugan imaamkii shairkaa sufyaanna waa sufyaan kana waa sufyaan thawri cabdillahi bn yaziid waa sida kolley nusqooyinka kitaabka inoo wada taalla waayo asalkii makhluuqkiina waa sidii kuga sugnayd ama nusakhdii kitaabka culum ulxadiid iyo irshaad iyo taqriib iyo dee kutubta kale mustalaxaad bal dee kuishjaashana waxa kuga sugan cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu jaabir ninkii inuu yahay oo dee taas baa kuba sugan laakiin kitaabka ayay dhacday dee nusqooyinkiisii ayay tani ama ay dhacdayba se ninkan cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu jaabir baa kutubta inooguga sugan ama laydhaha nin reer shaamana ninkaasi muxuu yihi xadaanii busr samicta abaa jirisankii waa taa aragteen haddaba wa rawaahu aakharuuna can ibni mubaaraki kuwo kalena xadiidkan ibni mubaarak bay kaba wariyeen waana dariiqeeda macruufkaha falam yadkuru sufyaan horta sufyaan may sheegin oo waxaanada weliba barkoodna waxay kala wariyeen xadiidkii ibn mubaarako mu odhan can sufyaan iyo cabdiraxmaan ibn yaziid buu toos laga wariyo welibana duruqdana waxaa kuga sugnay barkood isagoo leh halkaa waan ka maqlay ma xadaanii leh oo meeshii cidumay dhaxayn waana sheekhiisii waana laba kulmay bal markaa taasi iyada waa mida waa ziyaada halkaasi sufyaan ayaa ziyaadaa waqaala abu xaatim inraaziyi wuxuu ihi wahima bnu mubaaraki ina mubaarak wuxuu halkan ku qaldamay waa isagoo xaafiday inay wahan ruux bashari waxaan kama badbaadayo ruuxu wahan qalab yarow naadira ruuxa looma daciifiyo xifdigiisii sareebaan hoos ugama dhaco ee waxaan aynu aragnay raawida laguma daciifinayo sayulxifdi wax lagu sheegayo oo marka wuxu bato taasunba weeye wahima bnu mubaaraki fii idkhaalihi gerintiisa aba idriisa filisnaadi uu soo geriyey maxaa iyadna wahan kale meeshii jira ama ziyaado kale maxaa meeshii inooguba sugan in busr ibni cubaydillaahi uu ka warinayo xadiidka abaa idriis alkhawlaani abaa idriisna uu kaba warinayo waasilat ibn lasqac waasilahaasi abaamartid waa laba saxaabiyada waasila iyo abaamartid waa laba saxaabi ah horta wuxuu leeyahay ee dad kale oo aan isagu ahayn cabdullaahi mubaarak oo xadiidka cabdiraxmaan ibnu yaziid kaba wariyey may sheegin aba idriis may sheegin waxaana weliba duruqda qaarkood dhacday busri isagoo leh xadaanii waasilat ibnu asbac ayaa dhacay taas baa iyaduna dhacdayoo haddaba bal markaa halkan soo gelinta aba idriisna waa ziyaado maanta xadiidkii sanadkiisii ku soo korodhay waana waham kaba dhacay cabdullaahi bn mubaarak markaa laba ziyaadaa jirto sufyaan oo la ziyaadiyaana maaha isagoo cabdullaahi xaggiisa kamay dhicin ee waa wahamu min duuna bni mubaaraki dadkii ka sokeeye ibnulmubaarak baa wahamkaasi kaba dhacay oo qaladkaasi uu kaba dhacay dadkood waayo raggii kale siqaadka ibnulmubaarak kaba wariyeyba may sheegin aba idriisna maanta waa waham kaba dhacay cabdullaahi bn mubaarako waayo dadkii kale ee iyagu kaba wariyey imaka waxa weeyaan cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu jaabir iyagoo welibana meelo qaarkood samaac yaalay may sheegin aba idriis markaa labadaa ziyaadaa kuwa sugan waana almasiid fii muttasil asaniid wahaataani ziyaataani labadan ziyaado weeye annoocu haamini waalaatuun waa noocii isaga tan ay iskuba xidhnaayeen macrifatu alkhafiyi fi lmaraasiil waa kii qarsoonaa ee maraasiisha ujeeddadu waa noocay kuga magacaabayeen almursal alkhafi waa munqadicaynu soo marnay uun nooca kaba mida a weeye inqidaace laakiin inqidaaca hore waa inqidaac daahirun hadduu ka warinayo ruuxa aanu sooba gaadhin ka soo qaad adigiibaa maanta nool ruuxaanad sooba gaadhin baad xadiid ka warisay ciddii ka maqashay ee idiin dhaxaysay ee kaa soo gaadhsiisayna maad sheegin waxa weeye iyada taas waa munqadic baa la odhanayaa sidaan soo maray waana inqidaac daahiro ee labadan mi aan kulmin aan isa soo gaadhin aan iskuba waqti ahayn inuu sanadkani kala go-an yahay waxa dee ninkii inuu macrifo yar lahaa ama xagga ruwaada iyo asaaniidda uu lahaa iyo dabaqaadkooda waa wuxuu garanayo taasi waa inqidaac aan soo maray amaa kan iyada mursal khafiya ayaa lagu magacaabaayo waxa weeyaan waa nin deedin kale ay isku waqti ahaayeen isa soo gaadheen mucaasaroodeen haddii ay haddii ay suurtagalka ay kulmi kari lahaayeenba ayaa xadiis isagii ka warinaya ee isagiina kamuu maqlin oo meeshii lamuu kulmin baa hayse soo gaadheenbe taas baa deeta inqidaac aynkaasi inqidaac inta badan raggaa kufaada ee aqoonta sarele mooyaane ee iyagoo ruwaadii garanaya dabaqaadkood haddana garanaya labadan meesku waktigaa kuwii kulmayo kuwii aan kulmin kala yaqaano u mooye dadka lama garan karaan markaasay mursal khafiya kuba magacaabeen kaaba weeye marka wuxu uhi sheekhu wahuwa yacumu waa caam yeelayaa noocan almursal alkhafi almunqadica waalmucdala aydan muqadic iyo mucdalki aynu soo maray labadiiba waa caam yeelaya muqadic waa taan lahayn waa inqidaac daahira icmaalkuna kaba daranba waa laba nin oo dhan baaba meeshii kaba maqan iyo wax kaba badan si u caam yeelaya waxa weeye oo waxa la arkaa kutubtii orama cibaaradaasi noogmay sunayn nooc gooniya ayuunbaa un ku arkaynay si ku caam yeelaya wuxuu ujeedaa imaka marka uu nin kale wax kaba warinayo haddii uu dee ciddii uu ka maqlayba tuuray oo ama aanay jirin oo munqadicba lagu magacaabayo inqadacaasi labuu noqon mid isagu waxa weeye muuqdo oo daahiroo laba nuunisa soo gaadhin markaa kaa mursal khafiya lama odhanayo u ka baxsan yahay laakiin dee haddii uu yahay dad markaa isku waqti ahaana iyada waa inqidaac waana dee kala qarsoomiyan daraaddeedna irsaal khafiya uguma magacaabo mucdalkiina laba waxa suurtagala iyadoo meesha laba nin uu wada tuuro ninkani oo ninka saddexaad ee uu maanta wax ka warinayaana uu nin uu la mucaasaroodan yahay eeg labuu tuuray labadani waxay u dhexeeyeen ninkaa uu la mucaasarooday ninkan imika uu sheegay magacaaban iyadoo laba ay u dhexeeyeenna waa nin ay isku waqti ahaayeen taasoo kale iyadoo mucdal lagu magacaabayo ayuu mursalkii khafigaayay laakiin haddii aanu soo gaadhin mucdalun baa la odhan lahayo markaa waa suwartan mursalka khafiga darhkood baad mucdal iyo munqadicba noqon karaa taawey wqad sanafa alkhadiib albaqdaadiyu khadiibkii baqdaadi wuxuu alifay fii dalika kitaabahu lmusamى bitafsil madhab almaraasil waa kitaabu taas oo hadduu ka hore almasiid fii muttasil asaniid ku magacaabay kana wuxuu ku magacaabay altafsil limadhabi maraasilo macnaa wuxuu tatabucay asaaniiddii dee daahirkeedu uu xiriirsanaaba laakiin inqidaacan qarsoon ama irsaalkan khafigii kuba sugnaa si waanu dee markaa tashabucayo oo muduud uuga sheegayo wixii kala sheegi karayey sabtaasna waxaa laleeyahay asalkiisii meel uu dee ku dambeeya ama maqsuud ahaantiisii lama hayo laakiin imaam nawowi baa soo ikhtisaariyey mukhtasar uu leeyahay isaga naftiisana lama madbacino laakiin nuskhadiisay sheegaan makhduudka ahayd ama fartahayd inay taallo ee maktabad ahi leedahay waa deyr gaalaad iskuriyaal meel ay yidhaahaan oo kolley madrid magaalada layidhaha isbain duleedkeeda ah oo waa deyr ruubaani ay lahayd oo kolley berihii muslimiinta laga soo saaray maluka ee wixii la helay iyo bayba wixii inta badan la gubay mooyaane ama qarqoomay mooyaane malaha waxyaaliyo waxyaalo dambe ay kuwa ururiyeen oo waa deyr uun ay inta badan sakankan dee dadka rubaanta ee nasaaro baadariyadooda ay lahaayeen taasoo iskoriyaa laydhaha maktabad weyn loo kutub aad u badan oo makhduudaad oo carabina ay taallo dee in badan usushiba halka ay taallo ayay leeyihiin nuskada nawowi dee ahayd mukhtasarkiisa ayaa halkaa farti ama asalkiisa iyo makhduudkiisa halkaas u yaallaa laakiin kitaabkii khadiib may sheegin wahada nooc noocan inamaa yudriku waxaa haleelaya oo garanaya muqaabil xadiidi xadiidka ragga muqaadiisa iyo wajahaadibatu ragga kubaradiisa qadiima xadiidan kuwa hor iyo kuwa dambaba ayuun baa soo saaraya oo dee waqad kaana wuxuu aha sheikhunaa alxaafid almiziyu imaaman fii dalika imaam buu umuurahan kuba ahaa wacajaban min alcajabi wax lala yaabana waa ahaa aqoontiisii uu halkan uba lahaa faraximahu llahu udalla bilmaqfirati saraahu ilaahay dembidaafa ku qooya wuu leeyahay meesha marqadkiisa ama ciidiisaas markaa tirf waayo fayna alisnaadi isnaadka idaa curuda haddii loo bandhigo calaa kafiirin in badanoo min alculamaai culimada kaba mida oo man lam yudrik dadka aan hareerina ama aan macrifo sare u yeelan siqaati arijaali wa ducafaahum ragga siqaadooda iyo ducafadooda qad yaqtaru inuu ku kadsoomaa la arkaa bidaahirihi daahirkiisa owayara uu arka rijaalahu rijaashiisii siqaatin dad lagu kalsoon yahay inuu yahay oo fa yaxkumu markaa uu xukumo oo bisixatihi sixadiisa uu xukumo uu saxiix yahay fa yaxkumu markaa bisixatihi oo walaa yahtadi aanu ku hanuunin limaa fiihi waxa sanadkan kuba sugan edmal inqidaaci inqidaaca aw ilicdaali icdaala aw ilirsaal irsaala liannahu isagu qad laa yumayizu wasade inagaba imahaysatoo kale inaanu kala soocin baa la arkaa asaxaabiya saxaabigii aanu ka soocin min ataabiciyi taabicigii taasna uu markaa aanu umuurahan u daran laakiin ninkii macrifadaa sare lahaa ee umuurahan oo dhan baa u kala soocan wixii inqidaacee jirayna markaaba u muuqanaya wallahu lminhum lisoor oo macnaa waa umuuraha aan raggaa muqaadaa mooye cidda kale u dareemi karahayn buu leeyahy ama aniu haleelaahi inta badan in badan baan arkaynaaba iyadoo ay soo noqona rijaalu hiqaat la odhanayo rijaasha xadiidkani waa hiqaat bimacnaa sanadka itisaalkiisii laagama hadline laakiin riwaadan dee min daciifi kumaba jirto se bal markaa maxaa dhacaysa dee waxaa laga yaabaaba ruuxu bal markaa intuu riwaadaas hiqaada un uu eegay umuurahan ay kaba qarsoon yihiin xadiidkii inuu saa ku taseexiyo bal markaa dee waham iyo qalad halka uu kagaba dhaco dee raggan xufaadana iyagoo hiqaadii wada garanaya iyagoo ninkii labadiisa soo gaadhay iyo labadaanisa soo gaadhin ayaa labadiisa soo gaadhin oo waxay kala saaraan oy kala daldiyaan labadii kulmay iyo labada aan kulmin ayay kala saarayaan marka labadini iyagoo isku waqti ahaa wada fiqaada markaad aragtay inay kala warinayaan umuurahana ay kaaba qarsooyin dee waxlalaan saamada sanadkiisana waa sanad markaa saxiixaba kaba cabiri karta ama rijaashiisi waa fiqaada mar haddaad is dhowrto iyadoo meesha ay jirto tani inaanu kan kale looga kulminoo misooba markaa ha soo gaadhay aanu looga kulminoo meeshii irsaalkan khafiga ama inqidaacan qarsoomi jiro marka taas baa raggaa jaabidada ahaa ay ahaayeen dadkii kuwa hor iyo kuwa dambooba ee waxyaalahan garanayay soo saarayay kolleyna waa masalo umuurahani sahlan maha labada noocnima wamasala hadda nooca noocan wuxuu ku misaaliyay ibnu salaaxi bima rawa alcawaamu bnu xawshab ninka cawaam bnu xawshabaydha wuxuu wariyey can cabdillaahi bni abi awfa qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa idaa qaala bilaalu bilaal markuu idaa qad qaamat isalaatu nahada markuu qad qaamat isalaatu ilaa buu kici jiray oo wakabara markaasuu xidhan jiray salaada oo allahu akbar odhan jiray qaala alimaam axmed wuxuu yihi lam yalqa alcawaamu cawaam lamuu kulmin ibni abi awfa waa xadiiskii ala cileeye cawaam ibnu xawshab baa cabdillaahi ibni abi awfa kaba warinaya marka imaam axmed wuxuu yihi muu arag ninkan cawaam ama lama kulmin cabdillaahi ibni abi awfa marka macnuhu muxuu yahay xadiidkani waa munqadic inqidaaca qarsoonna waa ku jiraa yacni fa yakuunu munqadican baynahumaa wuxuu noqon yahay xadiidkani mid kala go-an iyaga dhexdooda fayudaca fi lxadiisi xadiiskaasaa lagula daciifinayaa markaas xujaasha kale iqaad haba ahaadeen sababtuna bixtimaali anahu rawaahu waxaa suurtagalay inuu wariyey oo cawaam uu kaba wariyey can rajulin daciifin canhu nin daciifa oo canhu can cabdillah bn abi awfa kaba warinaya kula xadiiskanna ibni cadi iyo dabaraani iyo ayaaba wariyey abushaf kitaabkiisa adaan bayhaqina waa wariyey marka majmac zawaad sheekha le waa haysami kitaabkiisa majmac zawaad naftiisa marka xadiidkan soo qaatay iyo suyuudi oo kale xataa dee jaamiciisa kuba soo sheegay oo kale wuxuu bal markaa ay ku cileeyaan min xajaaj ibnu faruuq la yidhaaho ayay xadiidka kuba cileeyaano aad u daciiftay laakiin inqidaaca may sheegin oo tanna malaa waxyay kaba qarsoonayd muhim laakiin dee min haddii xataa uu sanadku sugnaan lah may itisaal meeshii jiri lah min aad u daciifa ayaa xadiidka kuba sugan oo xajaaj ibnu faruuq la yidhaaho barkood ay matruuk yidhaahaanba weeye ama xagga tarki gaadhsiiyeenoo kolley xataa haddii aanay arrintayna jirin xadiidkani ma sugnaadeen oo waa xadiid daciifin buu ahaan lah wallahu aclam النوع التاسع والثلاثون يرمى في الدرجة نوع السؤال يا معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين والصحابي صحابه من رأى بلوى أصحابتي درشده خاصة أنه وحي عليه في وعدة وتعلق سنة كتاب كاتم إنها ليء صحابي من رأى روحي أركيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي في حال إسلام الراوي وعربي تالي كتاب تائم أما المسخين كبتا ملا بحلقا سيكون طبعا شاكرية طبعات كذا طبعا حربي أو كلا واحد تالي في إسلام في حال إسلام الرائي وأنا عبارة آد واضحة وآد موقتة وإن فهلقا ومنتي الرسول كإلهي أركي في حال إسلام الراوي ممكن إسلام ورمية إسلام وح رواية لي هاي علماء ما يسوون قدما ما يشيئين به waxa weeyaan kolle cibaarada waadixi waa fii xaali islaam araaya waa kan ma ra-aadin weeye waa kan ninkan arkay ee laleeyaha rasuulka ilaahi wuu arkay islaamnimadiisa xaaladeeda oo isagoo muslim u arkay weeyaan oo hadduu dee isagoo gaalo arkay ictibaar ma laha ee isagoo muslima ayuu arkay rasuulkii ilaahay kaas baa saxaabi wayda kolle xafnu xajariya deedka ku kordhiyena waa inuu islaamnimada ku dhintay xataa dee intaa dhexdeeda wax kale haba dhaceena islaamnimada kuba dhintay وإن لم تضل صحبة مركة طبعة الحلب واسيق بس ما أنت بدنا يسأل أبن سقى كل خطية أيها هي وأدو اعتماد سنة يا كل ياد مودين طبعا السير ضد سنتاي وإن لم تضل يعني ليرامي بس صحبته لو صحبتي ورسولك الله صاحبه وإن لم يروي عنه شيء يعني وحبك لو ورين به ورسولك لا يوحي وكوري لي يعني يترم به هذا قول جمهور العلماء خلفا وسلفا كاسوا جمهور العلماء قول كودي kuwa horeeye kuwa dambaba bimacnaa aragtidaas uu ruuxu muslim ahaa markaa uu rasuulka arkay wax ka badan umay shardin waqad nasa waqad nasa calaa ana waxaa caddeeyey oo calaa ana mujarada ru'yati aragti oo keliya uuni kaafin inay ku filantay fi idlaaqo suxbata suxbada idlaaqeeda oo macnaa in ruuxa marka saxaabi lagu magacaabayo aragti uu rasuulka arkay isagoo muslima uun ay ku filantay ee wax ziyaadsanoo ama suxbo sanadeeda ama laba sanadooda ama inuu qaswo iyo duulimaad la galaa ama uu axaadiis ka wariyo aana shardi ahayn albukhaariyu wa abu zurcata wagayru waaxidin iyo mid wax ka badan oo minman sunafa dadkii alifay ahaa fii asmaai saxaabati saxaabada magacyadooda kutubta gaara uu dejiyey كابن عبد البر وابن منده وابي موسى المديني وابن الاثير انت ولا كتب اليه اصحابها صحابدا بخارينا حتى ملا ولا سود سود سو نقليو كبا دغه isagu inuu ugu horeeyay cid ay malaagda hadan u jeedin kitabka san taariikhda kutubta san taariikhda وابن الاثير وابن الاثير في كتابه الغابه في معرفه الصحابه كل ما قاعد يصدم ده ما عن كتابكم انت كم مطبعيسين وكتاب مطبوع مشهوره واسط الغابه في معرفة الصحابة تاسبه ويا وغابة كريم معها وأسط الغابة وغابة ما ماشي معروف كانت وحيري كانت في معرفة الصحابة وهو أجمعها مركا لأيغا كتبت الصحابة رسولك كلها ديسي كأولو أرورين بدن ويا وأكثرها أولو بدن فوائدة وأوسعها وأنا وقت قاس ويا حاكم حجر كتاب كيسو كدن بيي وكدن بينا ابن كثير سند ابن كثير لاش دنتي أهي أولا شحاف ابن حجر marka kitaabkiisa isaaba ayaana imaka maanta ugu weyn ugu jamcin badan uguna taxriir badan oo kutubta hore qaladadii dhacaya rag aan saxaaba ah inay saxaaba kuba sheegeen iyo wixiina halaag buu u taxriiriyaayo dee xaraf kastaba afar baab ama afar qaybood oo qism awal iyo thani iyo thalith iyo raabic buu xaraf kastaaba leeyahay dee uu xaggiisa horena ku caddeeyo suu ay kala yihiin asaabahum allahu ajmaciin qaala ibnu salaax wuxuu uhi waqad shaana wuu xumeeyey fool xumeeyeyo ibnu cabdilbari ina cabdilbar kitaabahu kitaabkiisii alistiicaab waana kitaab madbacaysan oo welibana dabcaadkii isaabey hore oo dhan dushiisa ayaa mahaamushkiisa ayuu ku madbacaysan yahay bidikri maa kii sheegitaankii shajara dhacay bayna saxaabati asxaabta dhexdooda dhacay ee khilaafaad iyo isdilba ahaa kaa warar badan oo kuwa ku tacalluqsan uu soo naqliyey ayuu kitaabkiisiiba ku foolxumeeyey buu leeyahay oo mima talaqaahu waxyaalihii uu kalaba kulmay ah min kutubi alakhbaariyiina nimankan dee akhbaarta iyo taariikhtiya waxaa ururiyeen inta badan diqada iyo waxan inuu sugan yahay iyo sixada aan ilaalin aan ilaalin oo barkoodna kollay dee labayn markaa ay ahaayeen rag dacafo ah sadee luud ninkaa la odhanayay iyo bal markaa sayf iyo waxyaalahaasi raggaas ay rag dacafa ahayn xaggana ay wax kaba qoreen iyo wakayrihim kayrkood akhbaariyiinta kolleyna halkan kalaam buu kuleeyahay siyuudiy adigu kitaabkiisa tudiribre oo arki kartaan ah wax dee ku tacalluqsan nisbadan ah dese marka waqtigaan haysan wa qaala aakharuuna waxay yidhaaheen kuwo kale oo iminka halkan hadal dheer buu bilaabmi doonaa oo dee umuuraha kale kuwa tacalluqsan bal jaanib buu yar xoog yeeli doonaa kuwa kale aanay aad ba uguma sii dheeraanayo dee kutub kale iyo funuun kale ay uga daayeen ama caqaa'id ha noqoto ama wax kale bal taas baa insha allahu tacala casharka inoogu joogaan halkii miya aragteen magacii miyaa soo egteen shalato cid soo aragtay ma jiraan afar boqol iyo soddonkiiyo say dee laba boqol iyo saddex iyo siddeetan isu qabanayaan dee kitaabku kugu yaalayo baa waxaan dusha ka sheegayo mayahay ya dee kitaabka hoosma aad u fiirsan waa caskari ayaa meesha ku qornayd oo tasxiif leh xasan ibnu cabdillahi ibnu saciid la yidhaha inuu dhintay laba boqol iyo saddex iyo siddeetankii markaasaa wuxuu ihi sida uu sheegay ardaygiisii abuu nucaym waxaana inoo iman doona kitaabka akhirkiisa inoogu sugan abuu nucaym inuu afar boqol iyo soddonkii dhintaa matniga kitaabka inoogu iman doona sheekhiisiina wuxuu yihi laba boqol iyo saddex iyo siddeetankii ayuu dhintay ayuu dhintay muddada udhaxaysa dhimashadii abuu nucaym iyo sheekhiisa dhimashadiisna dee boqol iyo konton wax yarla ayay noqonaysaa oo sanadood markaa taasi ee meeshii maxaa jira ma qalad baa jira mise ninkanaa abuu nucaym baa cumriyo labada boqol kuga dhowaaday ama dee boqol iyo lixdan gaadhay ma ta horaa qalad ku jira ma todobaa qalad ku jira waa umuurahaas bay ahayd inaad dee soo yar eegtaan bal haddii aad bal sida calaqal faa'iidada haddaan anu wax sheegayana amaan laga yaaba wixii waxa dee ruuxu uu kusoo yar dadaalay oo u diyaariyey inuu qaato oo anu hadhow u iloobinayo noqoto intaas bay marka miyaan u kaadiya hadda nabaantana waay allah subxaana watacaala aclam arintaan sheegayna kale khamiista dee cidda imaanaysa waan iman doonaa insha allahu tacaala waana kitaabuliimaan abwaabtiisa hore ayuu ban yar eegaynaa tadbiiq ahaan matnigana lama macnaynayo dee sanadkun baa cid aqriyi doontaan eeg رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا وقال آخرون لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين waxaan kusoo jirnay mabxadkii saxaabada rasuulka ama asxaabtiisa salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh waridwaan ullaahi tacaala calayhim ee bilowna uu ahaaye marka waxaan soo aragnay culimmada jamaahiirtoodu inay ku tegayaan ninkan saxaabiga ama shaksigan saxaabigii inuu yahay uun rasuulka ilaahay ruuxii arkay intii uu noolaa waxa weeyaan isaguna uu ruuxan arkayna markaa muslim ahaa in badan bayaanu la foogin waxa xaadiis ayaanu kaba warin dee kollayna inuu dee saasna kuba dhintay un bal waana kutubtii qaarkood iyo umuuro iyo qolooyinkiis ra'yiga ama tacriifkaa qabayna uu inoo soo sheegay bal qowl labaad buu halkan inoogu sheegayaa sheekhu wuxuu yihi wa qaala aakharuuna kuwo kale waxay yidhaaheen oo culimmada ka mid eh laabudda waxa mahuraan ah oo laga maarmaan ah fii idlaaqi suxbati suxbada idlaaqeeda macnaa ruux marka la odhanayo ruuxaasi waa saxaabi oo asxaabtii rasuulkuu ka mid yahay maca ru'yati aragtida uu rasuulkii arkay isagoo muslima taa maceed an yarwiya inuu wariyo xadiidan xadiid uu rasuulka ilaahay kaba wariyo aw xadiidayni ama laba xadiid oo aragtidu waa halkeedoo dee aragtidan uu arkay shaksigani rasuulkii ilaahay isagoo ruuxani muslim yahay taas waa taa nile suxbada loogu sugayaaye laakiin qowlkani waxa uu leeyahy waxbuu kusii yardarayaayo si magacan suxba waa saaxibkii oo rasuulka ilaahay buu la saaxiibay dee suxbadu aragun kuma sugnaataba qaaliban oo laba ruuxoo marun isarkay waa asxaab lama yidhaahee inuu bal waxun kaba wariyo xadiid ama laba xadiid ama uu dulimaad laba galo iyo taasaa qowlka saciid nooguba soo socda wacan saciid ibni lmusayibi taabiciga shahiirka ana waxaaba laynooga soo naqliyey inuu yidhi annahu qaal laabudda waxa mahuraan ah min an yasxabo ninkan la odhanayo waa saxaabi oo rasuulka ilaahay saaxibkiisii weeye an yasxabahu inuu la saaxiibo rasuulka sanatan sanad aw sanatayni ama laba sannadood aw yaqsuwa macahu la duulo gaswatan duulimaad aw gaswatin ama laba duulimaad uu la duulo oo dee adigu nin rasuulka ilaahay muddo la joogay la fadhiistay la mujaalasooday uu yahay oo ama sanad ilaa laba sanadood la joogay ama dagaaladiiba jihaadadiiba kalaba qayb galay taas buurin bal markaa kolley in hadal anasna waa inoo soo socdaaba suxbo markaynu doonayno suxbo uun rasuulka ilaahay la kulankiisa lala kulmee la arka ayaaba sharaf gaara ahaa in oo taas marka aragtidaa keliya suxbo ay nooguga fulaanaysaa arrintan saciidi marka haddii la qaato ee waxay noqonaysaa dad aan ognahay asxaabtii rasuulka inay ka mid yihiin axaadiis badanna rasuulka ilaahay kaba wariyey oo laakiin aan muddo dheer laba joogin wax dagaalana aan laba gelin in magacii suxbada loo diido sida saxaabigii jariilka jariil ibnu cabdilaahi ilbajali iyo amsaashood soo islaamay rasuulka ilaahay xayaatadiisa iyo noloshiisa akhirkood bal markaa kolley qowlka marka aan suxbo gaara oo si gaara inay saaxibadnii gaarkahayd loo jeedina suxbada caamkaa loo jeeday guud ahaan kolley qowlku wuxuu noqonayaa qowlkaa hore ee bukhaari iyo amtaashiiba ay kuba tegeen ama jamaahiir alculamaa kuwa horiyo kuwa dambaba oo ah in lagu kaaftoomayo aragti keliya uun loo shardiyayo in ruuxu markaa inuu muslim ahaaba wrawa shucbatu shucba wuxuu wariyey can muusa asabalani nin muuse la ydhaaho nisbadan le wuxuu kaba wariyey shucba waa nin dee imaam kole macruufa atbaacu taabiciintii ahayd ninkanna waa ninka horeeyuu wax kaba warinayo hiqa ah in sanbana dhacday muqadimada ibnu salaax oo iyadoo siinta ay ba-i raacsan tahay oo ninka nisbadiisu ay tahay muusa asabalaniyi waxaanay adigu xaafid alciraaqi iyo isagu raajax yeelaa isagoo dee kolley ko-in ay ugu horeeyeen abu sacdi samcaani kitaabkiisa ansaabta ee wixii nisba oo kaba hadlo baawurkan cumdo u ah ama asalba u ah in meesha ay tahay ba aanay ahayn ibnu salaax saasi ha dhacdo kitaabkeenuna saasi haba dhacdo isagoo ibnu salaax raacaye assaylaaniya ay tahay oo ya ay meeshu tahay ya-daasna ay daas markaa reeban tahayba taas oo asaylaaniye nisbadana soomay noqon intooda badna laakiin suyuudi kitaabkiisa lubu lubaab ee uu ansaabta kaga hadlo kolley kitaabka weyne samcaani waa kitaab weyno waxaa markay noqoto nisbooyin waxay doonaan baaba noqotay asalah oo dee dabacaadkiisa aad kuwa yaryaroo shan mujalad ku madbaceeyeen oo qiimahooda weyneen waa jiraa laakiin dabacaadkiisa asalka ilaa saddexiyo toban mujalad iyo lagua madbaceeye aad loogaba shaqeeyey marka ibnulasiir ayaa soo gaabiyey oo kitaab allubaab laydhaah buu ku soo gaabiyey waan u madbacaysayna saddex mujalad sayuudina kaa markaa uu ibnu asiir lahaa buu soo gaabiyey lubu lubaab kitaab uu yii lagun uu ku magacaabay oo isna la madbaceeyuu ku soo gaabiyey markaa suyuudi baa wuxuu lubu lubaabkiisa ku yidhaahaa nisbadan asaylaan waa jaziiraha uxusuu kaba cabiro isagu oo markaa yidhaaho suyuudi waa jaziiro sarandiib ku taalo sarandiibna carabtii hore ama dee muslimiintii hore waxay ku idlaaqi jireen wadankan siran laaka laydhaabay beryaha hore waa nisbe weliba qadiimaya ayay sarandiib odhan jireen xataa shaaradii shaafici iyo hubay kuba soo aroortay oo sarandiib oodi magacaasay uga yaqaaneen saylaanna iyada ayaa dee kolkod ama qayb ka miduu kaba dhigayaa ama barkood dee saylaan iyo sarandiib wax kaliya ku wada idlaaqi jireeno kolkol xataa waa nisbe soo dhawaato shaahyada qaarkoodii oo saylaaniya ay ku qoran tahayba dee waan aragnayba way soo dhawaatayba waa sireelanka dalkan la yidhaahaa ayay nisbadu tahay sarandiibna berigaa hore muslimiintii hore odhan jireen ay kuba idlaaqi jireen muddo waataa qarnigii labaad iyo aan arkayna shaafici shiciradiisii magacan inay kuba yimaadeen sarandiib haddaba ninkaas baa wuxuu ka soo naqliyey waasna caleyhi khayra waana nin taabiciya shucbana uu ammaanay oo nin fiqa ayuu ahaa buu leeyo waa ammaanaya qaala wuxuuhi ninkaasi qultu lianas bni maalik baa waxaan ku idhi rasuulka ilaahay khaadimkiisii hal baqiya miyuu hadhay min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay asxaabtiisa asxaabtiisii miyay ka hadheen axadun axad miyuu ka hadhay hayruka adigaan ahayn anas ibni maalik rasuulka ilaahay baaba cumri dheerkaa ugu duceeyey iyo dee ducooyin kaleo ilaahayna waa aqbalo aad buu u cumriyey ma boqol sanadood buu gaadhayba waqti aad ilaa sideetameeye sanadoodna rasuulka ilaahay uu kaba dambeeyey haddaba beryaha dambe saxaabaduba ay dhammaad ahaayeen ee uu isagi noolaadee inagoo ninka cumrigiisi aad uga dheeraadee laakiin saxaabada caamadeedii ay dhammaatay ama dee jamaahirtoodii haddii midhmid meelaha kusii baaqaya ay jiraan mooyaane ayaa su-aashan la weydiiyo cid aan adiga ahayn oo asxaabtii rasuulka ka hadhay ma jiraabaa lagu yidhi qaala wuxuu yidhi markaa anas naasun dad min alacraabi reer miya oo ra-awhu arkay ayaa wax ka sii jiraan oo ama xajatul wadaaxa ku arkeen adigu si un u arkay fa ama man saxiibahu ciddii rasuulka ilaahay la saaxiibtay dee dadkaasi waa arag ay arkeen oo haddana reerahoodii iskaga noqdeene dadkii la saaxiibay rasuulka ilaahay la joogay la mujaalasooday asxaabtiisii markaa lagu tirinayay fala cidi kama joogto rawaahu muslimu bixadrati abi zurca macnaa sanadka markaa aharkana ma kalaamkaynu xoog buu leeyahayoo sayde ibnu salaax iyo kayrkiiba kaba cabiraan muslim baa hadalkan shucbo ka soo naqliyey welibana waxaa fadhiyey majliska waa imaamkii muslim ee saxiixa lahaa waxaa markuu hadalkan imika uu nin anas ibnu maalik ama ahartiisan dariiqaa laynoogu wariyey uu muslim warinayuu sheegayeyna waxaa joogayba xaafidkii wakhtigiisii ama xaafidkii weynaa ee abu zurca cubaydullahi ibnu cabdilkarim baa fadhiyey oo marka la eego culamaa ul cilal dee madaxdoodii ama raggii ugu heer sarreeyeyba kaba mid ahaa abu zurca ayaana joogay oo waa sanad adag adag bal markaa waxaan aragnaana anaso suxbadii kala qaaday oo aragti iyo suxbo ee ciddii marun intay rasuulka ilaahay la kulmeen arkeen iyo ciddii la joogtay la saaxiibtay kala qaaday oo suxbo khaasay markaa noqonaysaa haddaba qolooyinka iyagu lahaa waa inuu ama rasuulka wax ka wariyo ama sanad ama laba sanadood la joogo ama qaswo duulimaad ama laba duulimaad la galana waatay ujeedeen dad anasay ujeedeen bay ujeedaanoo waa suxbadii gaarkahayd amaa sharafta guud ee aragtida rasuulka ka imanaysa taas aragtidii baa lagu yeelanayaa wuxun baa shardiga ruuxu inuu muslim yahay ee islaamna marka dambe ku dhinto waa kan ibnu kasiir taasi wada wuxu uhi wahadaa kan inamaa nafaa fiihi wuxuu anfiyu meesha ka saaray asuxbata alkhaasa suxbo gaara suxbadaa gaarka ee la jooga ka imanaysa walaa yanfihi meesha kama saarayo ma anfiyayo mastalaxa calayhi ljumhuuru culimada jamaahiirkoodii kuwa hor iyo kuwa dambaba wixii ay iyaga ku dhe istilaax kaba dhigteen inay isku waafaqeen ee istilaaxaan oo ah min ana mujarada ru'yati aragti rasuulka ilaahay la arka ooni taa mujaradkeed iyadoonay riwaaya la jirin iyadoo la joog aanu la jirin iyadoo raacid iyo safar la gala ama mujaalaso dheer oo lala fadhiistaaba aanay jirin aragtidaa keliya kaafin inay ku filan tahay fi idlaaqi suxbati ruuxan in saxaabi lagu magacaabayo kol hadduu rasuulka ilaahay arkay salawaat ullahi wasalaamu caleyh taa ma anficayo waana siday culimmadu kuba tegayaan kutubtan saxaabada culimmadu ay kuba ururiyeen magacyadooda aan ka helaynana waa dariiqada ay mareen ee kuba sugan sababtuna waxa weeye haddii ruux kale imika marka la sheegayo oo la leeyahay ninkani waa saaxibkii waa nin ay in badan wada joogeen oo arrin gaari ka dhaxaysan baa la odhan karaa ee aragti lama idhaah laakiin rasuulku dadka waa ka duwan yahay aragtidiisu la mid maha aragti dad kale saa daraadee waa lisharafi rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay sharaftii iyo wa jalaalati qadrihi qadarkiisa weynidiisa uu weyn yahay iyo waqadr man ra'aahu min almuslimiina ciddii aragtay ee rasuulkii ilaahay aragtay ee muslimiinta ka mida iyaduna sharaf gaara ayay aragtidaa kuba muteenoo dadkoo kale oo dhan ay kagaba fadilayiin marka arrimaha daraaddeed ayaa suxbadan caamkii ay tahay uun ee ruuxu sharaftii saxaabnimo uu ku mudanaya aragti rasuulka ilaahay oo arkaysa oo muslimaan ولهذا سادر أدد جاءوا في بعض الفاد الحديث حديث ده صحيح أنا ويا بخاري ومسلم يورينا الفادين سقار كود وحكبيمي تغزون فيقال هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لكم كل لف يا حديث كلهم يودي له يتاصب إلى هين لبه له أمل لهم بقى oo waxa weeyaan rasuulkaa warramaya waxyaalo dhici doona waa duuli doontaan markaasaa la odhan doonaa dee marka ama bacfigii la dirayo ama taas in hal fiikum war dadkii duulaya ciidankii baxaya weeye maydinku jiraa oo idinka mid ma yahay man shaksi ra'aa arkay waa halkan daliilka uu soo qaatay arkay un maaha la saaxiibay oo la joogay arkay rasuul allahi sala allahu calayh wasalam fayaquuluuna waxay odhan nacam haayo cid rasuulkii ilaahay aragtay waa naga mid fayuftaxu lahum fadxigaaba la siinaya waa loo furi xataa dakara ilaa uu sheegay rasuulka xadiidkii oo haddana deetaa waa duuli doontaanoo dee markay qoladaas inqiraadaan weeye ayaa waxaa la odhan doonaa hal fiikum man ra'aa man ra'aa rasuulu llahi sala allahu calay wasalam war idinka mid ma yahay ruux arkay ninkii rasuulka ilaahay arkay waa taabiciintii markaa casrigoodii oo rasuulka ilaahay dadkii arkay ruux arkay ma idinku jiraa haabay odhan oo markaasna weliba casrigii taabiciinta jihaadkiina sii socdo fa yuftaxu lahum markaasaa haddana dabaqada saddexaad xadiidkay kuba sugnayd la odhan doonaa oo dee marka ay dadku baxayaan ciidankii hal fiikum man ra'aa ee man ra'aa asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nin arkay ninkii arkay asxaabtii rasuulkii ilaah fa yuftaxu lahum kolley saddexaad dabaqa xadiidku ahaa riwaaya dhacday abi jaabir may abi zubayr uu jaabir kaba wariyo qolo afraad looguma dareen laakiin taa xaafid maxajar iyo shuduud bay kuba tiriyeen inay shaada tahay waa dee sida qarniyadii fadliga badan lahaa ee rasuulku ba yihi khayrukum qarni uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ujeedada uu soo qaatayna waxa weeye halkan waxa uu xadiidkan saxiixa inoogu sugan in mujaradu ru'ya aragti rasuulka ilaahay la arkaa un fadiiladii suxbada laguma mudanayo وqاaل bcضهm bacdigood ba waxay yidhaah fي mucaawiyaةa وcmar بn cabdالcaزiiز iyagoo isbaaldhigi ama kaysu eegi muqaaranayn mucaawiye iyo cmar بn cabdالcaزiiز waa laba nin oo dee midi waa صxaabiya oo asxaabtii rasuulku ka mid yaho mucaawiya waan garanaynaa gees kalena khilaafadii dee waa qabtay oo waqtigii bal maثala cali intuu la dilay xasanna uu ka dhaadhacay dabadeed isagaa lagu kulmay oo muslimiintu ay kuba kulmeen oo amiir almu'miniin markaa noqday sanadii afartankii ama koob iyo afartankii hijirada bal waa kaa ninka labaadna waa cumar bni cabdilcasiis isaguna khulafadii raashidiinta idbuu kaga midiyo gees marka la eego waxa weeye waaba isla reer bay ahaayeenoo waa reer cabdishamsi unama reer bani umaya in marka dhinac kale laga eegana waana nin taabiciya waana wuxuu noqdayna amiir almu'miniin isaguna muslimiintao dhan buu u wada noqday welibana cahdigiisii cahdi ka duwan buu ahaa cahdigii raggii ama ka yar horeeyey ka horeeyey ee qoyskooda ahaa oo laba waxaa ka horeeya markaa qoys ahaan bal markan mucaawiyaya inankiisa aan ka qaaan iska dayno dee afar kale oo qoyskooda ah oo kuwana ay ilmaadee rumayiin kuwana dee waxa weeyaan nina adeerkii yahay nina awowgii yahay isaguna kollay dabadeed buu yimi isagana haddana qoyskiin baa kaba sii dambeeyey ilaa reer bani cabaas kala wareegayeen khilaafada ay kalaba wareegayeen laakiin in cadaalad ku shuroobay oo kuwa iyaga qoyskooda kuwa ka horreeyey kuwa ka dambeeyeyba aan laba mid ahayn oo saa daraaddeed khulafadii raashidiinta ah loogu loogu shameeyaba ayuu ahaa marka barhkood baa marka la eego cadaaladiisii badnayd iyo fadligiisii badnaa ayaabay dooneen de inay mucaawiya laba simaan oo taas marka nin baa la weydiiyey arrintan wuxuu yihi markaas la yowman maalin shahidahu uu joogo xaadiray sa dee dagaalba ghaswaba maama mawdin kaleo mawaadintii islaamkaba kaba mida oo shahidahu uu xaadiray mucaawiyatu mucaawiya maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay maci ayaa khayrun ka khayr badan min cumara bni cabdilcasiisi wa ahli beyti cumar bni cabdilcasiis iyo ahli beytka bacnaa waa sharafta suxbadu leedahay mucaawiya waxa weeyaan waa saxaabi walow dee muslimat lfatxi raggii dadkii dambe uu yahay waa saxaabi weeye asxaabtii rasuulka waa dadkii waxyii qorayay eetulaya maalin keliya uu rasuulka ilaahay maciisa joogay dee taas dadkii ka dambeeyo dhamyoobka iyo camalkaas camalkoodu haba bato ah inama haleelayaanoo ma gaari karaan camalkaa fadiiladii aragtida rasuulka iyo la jooggaasi marka maalin keliya uu rasuulka ilaahay laba joogay ayaa cumar iyo ahlu beytkiisa oo dhanba kaba khayr badan ama camalkii cumar oo dhan dee maalintaas camalkiisi waa weynaayo waa camal qiimo badan oo kaa uu ku mutay khilaafa khulafadii raashidiinta in laguma tiriyo haddana suxbo dee muu gaadhinoo isagu waxaan suxbada uu kuma heliyo aragtidaas dee isagu wax alla wux u dhigma oo uu ku helayaa ma jirto waa macnaa suxbada iyo aragtida rasuulka iyo la jooggiisaasi suu fadiilo dheeraad ah oo weyn uu yahay farcun wsaxaabatu kulluhum cuduul asxaabta rasuulku dhammaan waa dad wada cuduul ah dadkii ka dambeeyaan leenahay hebel cadaala u sugnaatay oo waa hebelna ama dee fisqi lagu arkay ama ninkan cadaalo maaha iyo waxaa la leeyahay la odhanaya kan warkiisa waan qaadanaynaa kana warkiisa ma qaadanayna asxaabta rasuulku si ilaah baaba tacdiiriyey oo dhammaantoodba waa wada cuduul wey cinda ahli sunna waljamaaca qolooyinka kale dee mubtadicada asxaab alahwa hadalkood iska dhigo ee ahlu sunna iyo jamaaca agtooda waa dhammaan waa wada cuduul waa sababtuna limaa wixii asna allahu calayhim ilaahay kuba ammaanay fii kitaabihi alcasiiz oo ilaah baa doortay wuxuu u doortay rasuulka ilaahay inay la saaxiibaan wuxuu u doortay shareecadiisan inay xambaaraan ugu soo dhiibay iyagu haddii ay meesha ka baxaan oo cadaaladoodu ka baxdo ay cadaalad noqon waayaan iyo dad cuduula dee sharciganna wax lagu kalsoonaadaba ina soo gaadhay ma noqonayo waayo iyaga ina soo gaadhsiiyeyba oo dee kuwa dacnaya ina ujeedadoodu taa weeyo hadday iyagii dacmiyaan oo shuhuuddii sharciga ayiin ciddii sharciga inoo soo xambaarta ayiin ruux aan hagaagsanayna warkiisa lama qaato waa taan axaadiidan daciifkaaba u leenahay ninkani waa daciifo ma qaadanayno ma xujaysane waxay ahaan laydba inaynaan waxbaba la xujaysanoo shareecaba aanayna soo gaadheen ilaah baa ammaanay subxaanahu watacaala iyagoo dimaakii ayay dee agtooda cuduul ugu yihin nadaqad bihi ay ku dhawaaqday assunnatu nabawiyatu sunnihii rasuulku oo fi lmadxi lahum ammaan la ammaano ah fii jamiici akhlaaqihim dhaqanadoodii akhlaaqahoodii dhammaantood dabeecadood lagula ammaano iyo afcaalimood dee shareecadu wada waafaqsanay ficiladooda iyo wamaa wixii bedeluhu ay bixiyeen ee min alamwaali xoolo ahaa waalarwaaxi nafa ahaa naftoodii bay horeen bayna yaday rasuulillaahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahay hortii ayay maalkoodii hureen waxaanay bixiyeenay hureen wax la bixiyo oo ruuxu ku deeqo waxa ugu weyne waaba naftiisii ragabatan fii maa cinda allahi iyaday taasi tahay damac iyo doonid iyo rajayn ay rajaynayaan waxay ilaahay agtiisa ku suganay min athawaabi aljasiili ajri badan ah waljazai aljamiili iyo jaza quruxsan baa taas haddaba umuurahaas baanay cidno kulaba sinayn oo bal markaa taa ayay u yihiin dhammaantoodba wada cuduul wa ama maa shajara baynahum wixii dhexdooda dhacay de inagu ilaah baa waxa weeyaan arrintooda tawaleaya waxaynu ka qayb qaadanay ma aha carabkeenna ayaan kaba dhowraynaa inaan waxyaalaha ida aan kaba hadalno haddaba wixii iyaga markii dambe waqtigii fitnadii dhexdooda dhacay bacdahu rasuulka ilaahay dabadii calayhi asalaatu wassalaam fa minhu waxaa ka mid ahaa waxaa dhexdooda dhacay ee istilba ahaa mawqaca oo dee dee qayb bay kaba ahaayeen walow dad badan oo kaba mida aanay dee saxaabadii ahayn dadka qaybaha ka qayb qaatay iyo kuwa horiyey imaan maa waqaca wax dhacay can hayri qasdin oo waxyaalaha dhexdooda dhacay waxaa ka mida waxaan loogu talagelin oo qasad la-aan dhacay ama dad aqraabde ay horiyeen ka yowmi aljamali maalintii jamal oo maalintii dee lix iyo soddonkii hijrada kuufa agaheeda ay iskaga hor yimaadeen iyadoo caaishana gees iyo zubayr iyo dalxaya ay kuba sugan yihiin geesna cali oo markaa amiir almu'miniin aha uu kuba sugan yahay iyadoo habeenkii la wada hadlay oo surax dhow yahay iyo in meeshii dee wax laysla meel dhigo ayay subaxdii kuwa qarad lahaa ayay horiyeenoo iyagu iyadoon amar labada dhinac midna ka furin ayay kuwa shideenoo qasadlaanbuu dhacay dee wixii markii dagaalkii bilaabmay ay noqotay dhinac u arkay in lasoo weerarayna markii dambe si loo xakameeyaa may suurtogelahayn oo bal taas bay ahayd oo iyadoo taasi qasad la-aan bay ahayd macnaa waxa weeye habeenkii surax baa jiray waa la wada socod la wada hadlay safkarad baa jira subaxdiina wanaag inay ku dhammaato oo bal dee iyadoo khilaafadii dee markaa calina aanay diidanayne arrin bay lahaayeen nimankii cusmaan dilay ha la qabqabto ha lama qisaaso calimow laha bal dee arrinta horta fidnadu ha degto oo markay dadku midoobaan baa raggii qabqaban karmaan iyadoo tii la iskuma dhow yahay ayaa dee kolley kuwiina marka horena fidnada hore ku jiray ayaa dagaalka subaxdii fiday oo taasi qasad la-aan lahayd buu leeyahy wa minhu waxaa ka mida wixii dhexdooda dhacay maa kaana waxaa can ijtihaadin ijtihaad ijtihaadku kolle dee khada waa noqon karaa waana asiibi karaayo waa ijtihaad buu ku dhacay ka yowmi sifiina waa dagaalkii ka dambeeyey isagu muddada dheer socday ayaamaha dheer socday kolley sifiin yoomkiisi maalintii sifiin ama de waa ayaamihii sifiin kan isagu dee cali iyo mucaawiye ayuu dhex marayey saxaabada joogtayna kolley mabay badnayn kale ee adigu waxa weeyaan waxoogaa way joogeen in badanoo saxaabada ka midi marka horeba way iska daayeen oo labada dhinac midna may raacin oo fare kaba qaadeen markaa tani ijtihaad buu ahaayo dee cali isagaaba dee kolley ahaa amiirkii mu'miniinta isaga ahaa isagana waxa weeye dee cidda kale wal waqtiga waqtigiisii kolley nooc buqaad baa laguma tirinayay laakiin toodu ijtihaad bay hedo iyagoo lahaa bal qataladii cusmaan baan doonayna annagana dee cumacaawiya oo kale ugu xiga cidoo bal markaa qisaastiisa dee anaa weligii damkiisii ay dhiiggiisa kii dalbi lahaa ee markaa kuwan iyo waxyaala ayay hedo bal ijtihaad bay heyd buu leeyahay walijtihaadu ijtihaadkuna yukhdiu wayusiib dee waana gafaay ruuxu hadduu kolle duu wax isdhaabal sidii xaq ahayd gaad arrintana ijtihaadkiisa uu kulaba yimaado kolna xaqii u waafaqaa kolna xaqa uu gees maraa laakiin maxaa jirdo shareecadeennaba dee xataa fuqahadan iyo aimada diintae masaa-isha diinta kaba hadlayaa ijtihaad bay masaa-ishii da nas cad loo hayay oon la dhaafi karin mooyaane masaa'il badani waa ijtihaad saa daraaddeed baan arkaynaa aimadii fulan oo sidaa yidhi fulan oo seele fulan oo seele mid kasta mujtahid buu ah dhammaanna maaha inay wada sawaab yihiin midna waa dee sawaabkiibu waafaqaya midna ma waafaqayo laakiin maxaa jira oo shareecadeennu ay tahay oo rah walaakina saaxibahu saaxibu lijtihaad macduurun ku loo garaabayo wayoo macduurun wain akhdaa haba gafe wa ma'juurun aydan waana laga ajirsiinaya dee rasuulka ilaahay baabay noo caddeeyeen ruuxii xaakimka ahaa iyo dee ninkan caalimka faqiiha taasi hadduu ijtihaadkiisii la yimaado uu ijtihaad ehl u yahay maaha dee ina aan aqoontii lahayn oo waxba lahayn uu waan ijtihaadaya kaasi wixiisoo dhamme waa wada baatilun xataa xaqii hadduu waafaqo waayo dee ahliyadiisii ma laha waa ninkii waxaan u eelkaayo ijtihaaday hadduu bal markaa yidhaaho rasuulku wuxuu dhaho markaa uu gefo ajri buu leeyahy ajriga muxuu ku leeyahy horta dembi ugama imanayo gefkaas waayo isagoo xaqdoon buu ahaa laakiin muu waafaqinun ajrigana muxuu ku yeelanayaa dadaalkan uu dadaalay buu ku yeelanayaa kii isagu asiibayna laba ajri buu yeelanayaayo ajrigii ijtihaadkan inay hawl baa gaadhay oo fikir badan yoox badan buu laga yimi camal badan buu laba yimi waa hawl ajri buu kuma leeyay waafiqitaankii uu waafaqay sidii sawaabka ahaydna ajri labaad buu ku yeelanaya marka ruuxu waa macduurun taasba weye wa ama almusiibu kii isagu musiibka ahaa falahu ajraani ithani laba ajri buu leeya waa kuwaan sheegnay dee rasuulkaa salawaat ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii bukhaari iyo muslim ay wariyeen idaa xakama alxaakimu taasoo fajtaada xadiidkeedii inoogu sheegay wa kaana caliyun cali wuxuu aya wa asxaabu asxaabtiisu aqraba ila alxaq marka la eego masaladiiyo wixii dee xaqa kuwa u dhow ee min mucaawiyata wa asxaabi mucaawiya asxaabtiisa way ugaba dhowaayeen radia allahu canhum ajmaciin oo dee ilaahay ha ka wada raalli ahaado waayo qolada kalena waa ijtihaad ay ku khadayeen unbaabuu ahaa waxa weyan cali waa ugaba dhowaa oo dee sababtu isagaa beecadiisii ay dhaacday ciddii waddanka adduunyada markaa joogtayna ciddii uga xaq lahayd isaga ayay ahayd waana lala muwaayacooday marka qolada kalena daa'ifo ayuunbaabay ahayd mu'miniintii ka mida muslimiintii kaba mida laakiin imaamkii markaa xaq ahaa daacadiisii ka baxeen baabay ahaydbo bal rasuulka ilaahay tilmaamo markuu khawaarijta kaba hadlayay nimankii khawaarijta ahaa ee uu sii sheegay waqti iyo sifadood iyo waxay laba iman doon